gurmadkan maanta la gaarsiiyey dadka barakacayaasha ahi ee ku nool deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo ayaa waxay ka timid safaaradda shiinaha ee soomaaliya iyadoona maanta magaalada kismaayo ay soo gaareen wafdi ballaaran oo ka socday beesha caalamka iyadoona ra-iisul wasaare xamse iyo wafdigaasi oo uu hogaaminayey ay gaareen deegaanada dhulka waqooyiga magaalada kismaayo ay sida weyn u saameeyeen fatahaadihii xooganaa ee gobol ku dhuftay khadiijo afey nuur oo ka mid dadka deegaanka hayontooy ayaa sheegtay in gurmadkan uu wax weyn ka tarayo dadka danyarta ahi ee ku nool deegaankaasi maadaama ay kasoo barakaceen guryahoodii iyadoona sheegtay in deegaanka yontooyo ee kasoo barakacday ay dhulbeereed aada u xoogan uu ka burburiyey fatahaadaha annaga waxaan nahay yoontey meelaha hadda ugu saameynta badanaan ka mid tahay yoontey dadka halkaan fadhiyana qof walbana tuulu ka soo baxay waxaan u malayn yoontey waana meesha ugu kheyraadka badneed xagga beeraha maanta alxamdulilah waxaan ka wadana ma lahan waxaan ka soo baxnay annagoo jawaano dhar ka sidana bis iyo nafsadeenna waxaa ma haddaa iska leh dawladda baabuurta dawladdaan soo qaaday iyadoo weliba buundada go'day laba sac habeennimo hal gaariyaa ku go'ay baabuurta booliska ka mid ah marka alxamdulilah ma hadda laaleh waxaa kaloo jirtaa na soo gaaray bacyo yar aan saaranay aqalaha alxamdulilah haddana maanta waxaan halkaan u fadhinaa inaan qaadanno wax yaroo garaam ah ka badanna waan sugaynaa mahaddaana waxaa iska lah ilaahay ka sokowna dowladda safiirka soomaaliya u fadhiya shiinaha faye shin jao ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in uu si weyn ugu faraxsan yahay in uu yimaado magaalada kismaayo markiisii ugu horreysay islamar ahaantaana uu qayb ka qaato gargaarka bani'aadamnimo ee ka soconaya gobolka waa markiygii ugu horreysay oo aan imaado kismaayo jubbaland waan maqli jiray dhulkan quruxda badan waana run wixii aan ku fakarayay waa run balse maanta waxaa ku dhuftay deegaanka fatahaado sidaan arko iyo dadka dhibaatada fatahaadu ka dhalatay ay saameeyeen waan ognahay sida looga baahan yahay arrimaha degdega ah markan oo kale sida madaxweyne axmed uu sheegay in gargaar degdega loo baahan yahay waxaana goor hore sii bixinay lacaga degdeg ah oo raashiin lagu iibinayo taa oo la siinayo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen waxaana soo marsiinay dowladda federaalka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoo u mahad celiyey xubnaha beesha caalamka islamar ahaantaana ku baaqay in gurmadka lasii kordhiyo maadaama ay jiraan dad hor leh oo la filayo in ay deegaanka soo gaaraan dadkaani waa dad tuulo dhul kala duwan soo waxay ka soo barakacay guddi baa loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenku uu mas-uul ka yahay iyagaa hadda raashin bay qaybinayaan maalin dhoweed raashin baanu qaybina laakiin maalin walba dad cusub baa yimaada maalin walba meesha maanta aan dejinno berri roob baa ku helaya haddana waa laga sii qaadaya marka waxay u baahan tahay baaq guud iyo in la jeediyo iyo cid waliba waxay tari karaysa maanta raashin lasoo reebo dadka waxba uma tarayo dhulkaa hadda inaga horreeya guryahaan ugu talagalnay markii hore inaan dadka i d b skiya dejinno laakiin xaaladda waad arkaysaan marka aad baan uga mahad celinayaa safiirada talashalka ee nala socda china turkiya macalinka u n kulligood iyo ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa sheegay in dadkan ay u baahan yihiin gurband bani aadamnimo ismar ahaantaana loo baahan yahay in gargaar caalami ahi la soo gaaro isagoona si gaar uga mahad celiyay dowladda shiinaha oo maanta ay gurbad bani aadamnimo soo gaarsiisay dadka barakacayaasha ahi ee fatahaduhu ay sida weyn u saameeyeen waan u mahad celinayaa dowladda china oo raashinkaas iyadu maanta bixisay oo ay dadkaani maanta haddii la yidhaahdo ay ka nasiib badan yihiin kuwo badan oo aan weliba soo gaarin waxba helin qaar geedaha saaran qaar aan meeshooda ka soo dhaqaaqi waayey runtii kuwani waxoogaa waa ka nasiib roon yihiin waan mahad celinaynaa dowladda jubbaland oo dhulkaanna bixisay dhul badan bixisay oo dejisay amniga sugtay soo dhoweyn dadka ay soo qaadayaan oo maaragtay markay webiga dhinaca kale ka soo istaagaanba ay bootskii ay ku soo qaadayaan oo halkan keenayaan aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ayagana dadaal badan baa ka socda waan mahad celinayaa madaxweyne ku-xigeenka oo dee guddigaas madax ku ah habeenk iyo maalin ka shaqeeya aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mar kale caalamka oo ay nagala joogaan saaxiibadeen international communitieska partners waxaan ugu yeeraynaa inaan ugu baaqaynaa in ay ay si deg deg ah soomaaliya maanta loo soo loo loola soo gaaro gargaar deg dega wax badan waxaan ka hadli jirnay in arrimaha humanitarianka aan uga gudubna dhinaca resiliensiga iyo maxaanku dhaha xal waara laakiin maanta tanaa timid oo maxaan ku dhahaa mushkiladdanaa timid soomaaliya climate changekan iyo waxaan adduunka dhibaatada ka jirta iyo karboonkaas qaybka ma aha waxaan anagu anagu ka hoosgaraynaa marka la fiiriyo climate changiga laakiin effect annaga yani saamaynta ka timaada annaga ayaa u nugul because annaga vulnerable ah marka taasaa dhibaato nagu haysaa caalamka marka waxaan ugu baaqaynaa in soomaaliya lasoo kaalmeeyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maalintii saddexaad ku sugan magaalada kismaayo ayaa kulmo gargaara la leh qeybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyadoona xalay uu shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulka jubbaland kaa oo diiradda lagu saarayay arrimaha fatahaadaha aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo